asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akheerta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kastoo aa dal iyo dibadba naga dhagaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali diaspora news dot com kuna soo dhawaada war ruuxii dal iyo dibad baan idinka helnay habeenkan caawa oo idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan qodobadan caawa wararka idinkugu haynana waxaa ka mid a wasiirka boostada iyo isgaadhsiinta somalilan maxamed jaamac abgaal oo maanta shir jiraayad uu ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa kaga jawaabay hadallo ka soo yeeray dhiggiisa soomaaliya oo ku aadan in shaqaale ka tirsan wasaaradda boostaha ee soomaaliya ay ka shaqeeyaan magaalada hargeysa ee somalilan maamulaha kasamka saydac iyo barasaab ku-xigeenka gobolka salal ciidamada ammaanka ee magaalada saydac ay xabsiga u taxaabeen kadib markii ay suuqa isku fara saareen ciidamada dowladda ciraaq oo ku guultaraysay inay gacantooda ku soo celiyaan magaalada tikriit ee istaraatiijiga ah ururdiimeedka ahlu sunna oo shaaciyey inay u diyaargaroobayaan ka hortaga weeraro ay al-shabaab ka geystaan goobaha ay ka arrimiyaan ee koonfurta soomaaliya xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada ingiriiska oo xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey inuu ku fashilmay inuu somalilan ku qanciyo midnimo dambe ciidamo magac cusub leh oo xalay markii ugu horreysay lagu arkay waddooyinka caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo ujeeddada ciidamadaasi akhyaartaimaalehawadanagala xidhiidhay intaas waa qaar ka tirsan war ruuxii caawaan idiin haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta jamhuuriyadda somalilan maxamed jaamac abgaal oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa ka hadlay hadal ka soo yeedhay saraakiisha wasaaradda boosaha u qaabilsan soomaaliya oo sheegaya in qaar ka mida shaqaalahooda ay joogaan magaalada hargeysa taasoo wasiirku ku sheegay inayanaan haba yaraatee waxba ka jirin cid halkan u joogta oo wakiil uga hela aanay jirin soomaaliya wasiirku wuxuu ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaaliya inay joojiyaan waxa uu ugu yeedhay aflagaadooyin sidoo kale waxa uu wasiirku ka warbixiyey boostadii hargeysa oo ilaa markii loo dhaariyey xilka wasiirnimo uu sheegay inuu samayn doono waxaana ka mid ahaa hadalladii wasiirka uu kaga hadlay shirkiisa jaraa-id maamulaha kastamka sayla cabdirasaaq maxamed yuusuf iyo barasaab ku-xigeenka gobolka salal cabdiqaadir aadan yuusuf ayaa la sheegayaa in maanta ciidamada booliiska ee gobolka salal ay xidheen kadib markii ay dagaal ku dhex maray suuqa bartankiisa lama oga sababta rasmiga ah ee labadan mas-uul isku direen hase yeeshee sida wararku nagu soo gaadhayaan waxay sheegayaan inay suuqa bartamihiisa isku laayeen kadibna cid kala qabatana la waayey markii dagaalkoodu dhammaaday ee ay kala calaf qaadeen iyadoo aanay cidina kala qabanaya haddana maamulaha kastamku mar dambe ku weeraray gurigiisa barasaab ku-xigeenka gobolka halkaasoo uu la sheegayo inuu soo gaarsiiyey dhaawacyo kala gedisan war dambe ayaa ciidamada boolisku labadoodaba xidheen hase yeeshee waxaa warar goor dambe soo baxaya ay sheegayaan in mar dambe la sii daayey lamana ogaa sii deyntooda cidda ka dambeysay iyo waxa lagu heshiisiiyey midtoona dhinaca kale arrintan ayaa mar kale waxay wajirdabax ku tahay xukuumadda somalilan oo ay kusoo badanayaan mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda oo ishaysta sida ageysiimayaasha iyo maareeyayaasha iyo wasiirada qabqabsigaas ayaa inta badan dadka falanqeeya siyaasadda somalilan ay ku tilmaamaan in ay tahay maamul xumo iyo kala xadiis la-aan awoodda mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadda xildhibaan john luun oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada ingiriiska ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay inuu ku fashilmay sidii uu soomaaliya uga saari lahaa dhibaatada ay dhex dabaalanayso xildhibaan john oo toddobiyo labaatankii juun qoraal u gudbiyey guddida golahooda u qaabilsan xidhiidhka caalamiga iyo afrika wuxuu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry oo bishii hore la kulmay xasan sheekh maxamuud uu ku dalbaday inuu iscasilo amaba uu horumar sameeyo wuxuu tilmaamay inay awooddii xasan sheekh maxamuud dowladdiisu sii daciifayso halka oo al-shabaabna ay weeraro joogto ah kasii wato wuxuu xildhibaan john lun sheegay in inkastoo al-shabaab laga qabsaday magaalooyin muhiim ah lana filaaya inay dowladdu horumar samayso balse aanay taasi dhicin waxaa jira ayaa uu yidhi dareen isa soo taraya oo ah inaanay dowladda xasan sheekh maxamuud u shaqaynayn inay si dardar leh u bilowdo arrimaha soomaaliya waxaanu intaas ku daray waxaa laga warwarsan yahay inuu xasan sheekh maxamuud isku xeeray koox gaar ah oo aanay awooddu gacanta ugu jirin laakiin ay ku jirto qaar ka mid ah wasiiradiisa kooxahaasi iyo gaal dhexdooda ah ayaa jira ayaa uu yidhi waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in markii uu john kerry xasan sheekh maxamuud kula kulmay magaalada adis ababa ee dalka etoobiya uu sheegay inuu horumar sameeyo ama uu xilka iska xasilo wuxuu sheegay xildhibaankan ingiriiska ahi in dowladda xasan sheekh maxamuud laga sugayo in horumar samayso maadaama oo al-shabaab laga qabsaday magaalooyin dhowra laakiin xaaladdu waxay isu bedeshay ayaa uu yidhi jihadii kale warare si joogto ah loola beegsanayo dhulka ay dowladdu maamusho oo ay muqdisho ka mid tahay oo uu ammaanku sii xumaanayo bilihii ugu dambeeyey ayaa u yidhi xildhibaankani waxaanu tusaale u soo qaatay weerarkii baabuurka loo adeegsaday ee dhowaan lala beegsaday xarunta baarlamaanka soomaaliya waxyaabaha uu xildhibaanku sheegay inuu xasan sheekh maxamuud ku fashilmay waxaa ka mid ah inuu somalilan ku qancin waayo inay mar kale soomaaliya ka mid noqoto ma jiro horumar uu ka sameeyey ayaa uu yidhi inuu somalilan ku soo celiyo midnimadii soomaaliya isagoo intaas raaciyey inuu xumaaday xidhiirhka ay soomaaliya la lahayd maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland xidhiirhka puntland iyo dowladda federaalka iyo inta badan ma wanaagsana somalilan iyo puntland midna kama soo qeyb gelin ayaa uu yidhi shirkii soomaaliya ee ingiriiska lagu qabtay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka oo lagu ururiyey lacag dhan saddex boqol oo milyan oo doolarka maraykanka ah ugu dambaystiina ciidanka dowladda ciraaq oo doonayay in ay dib u qabsadaan magaalada tigriit oo ay dhowaan la wareegeen kooxda i s i s aliyaa la sheegaya inay dib uga gurteen magaalada dilja oo ku taalla duleedka tigriit labada dhinacba waxaa la sheegaya in khasaare ka soo gaadhay dagaalka magaaladan oo ka mida magaalooyinka ugu muhiimsan ee dalka ciraaq ayaa ciidamada dowladdu isku dayayaan inay dib gacantooda ugu soo celiyaan balse waxay weeraro xoogan kala kulmayaan kooxaha kacdoonka ka wada dalka ciraaq ciidamadan ayaana sheegaya in ay magaalada ku soo weerareen sanad milatari oo xoogan oo ay bari taageerayaan dayuuradaha qumaatiga u kaca ah ee helicopterisku oo dhinaca kalena magaalada ayaa la sheegaya in ay gebi ahaanba ay haawanayso oo dadkii deganaa ay horeba uga yaaceen si ay nafahooda ugala baxsadaan dagaalada xoogan ee u dhexeeya labada dhinac akhi afiqi mahli ah wadanagala xiriidha ay guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa war ruuxii dal iyo dibadaan idinka haynay oo mar kale idinka imanayay magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa idiin soo jeedinayaana maxamed xasan daacada warkan warka xiga waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabaad gelyo